فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan caawa oo arbaca ahna waxaad ku dhegaysan doontaan shirkadaha turkiga laga leeyahay ee maamula garoonka diyaaradaha iyo dekedda muqdisho oo diiday inay dowladda federaalka la wadaagaan xisaab celin rasmi ah madaxa xafiiska hanti dhowrka guud ee dowladda federaalka oo arrimahaasi ka hadlay ayaad dhegaysan doontaan qoraa reer galbeed ah oo maqaal ka qoray sababaha keenay in ku dhowaad labaatan sano ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab tahay awood aanan loodi karin warbixin aynu ka diyaarinay maqaalka qoraagaasi uu qoray ayaad maqli doontaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo soo gebagabaysay xamladii wacyigelinta taas oo muddo hal bil ah ka socotay dhammaan degmooyinka iyo deegaannada wilaayada jubbada hoose wilaayada oo soo jeedisa in loo diyaargaroobo fulinta xamlada kelimaadkii laga jeediyey munaasabadda lagu soo gebagabaynayey xamladaasi ayaad dhegaysan doontaan xubinta caafimaadka iyo wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamkana waa ka qayb barnaamijkeena waa mar kaliya dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu caawa waa habeennimo arbaco ah taariikhda hijirigana waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha labaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga waafaqsanna toddobiyo labaatanka bisha sideedaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka waryaheena cabdiraxmaan beder ayaa aalaba noo soo diyaariya oo noo soo jeediya xubintan ee dhegeysa haboon aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir duqayme xidhiidra oo ay ciidamada yuhuuddu saacadii la soo dhaafay ka geysteen magaalada khaza ayaa waxay sababeen istiishaadka in ka badan labaatan iyo toddoba ruux iyo dhaawac tira intaasi ka badan guri ku yaala magaalada khanyunis duqayn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday lix ruux halkay ku dhaawacmeen toddoba ruux oo kale guriga ay beegsadeen diyaaradaha sahyuuniyadda ayaa wuxuu ku yaalaa sida ay wararkan ugu soo gaarayaan galbeedka magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza sidoo kale duqeen ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen xerooyinka shaadi iyo nuseyraad ayaa waxay sababeen dhaawaca dadaad u fara badan oo shacab ah carruur yaryarna ay ka mid yihiin duqeen aad u xoogan ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen xaafadda zeytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tira badan sidoo kale ciidamada yuhuudda duqeen baalima ayay ka geysteen magaalada khanyunis waxaana halkaasi ku shahiiday dadyow fara badan halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo tira badan wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza waray soo saartay saacada ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kiceen in ka badan saddex dhacdo xasuuqu xuslimo ah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana xasuuqaasi ku shahiiday dad gaaraya afartan iyo kow ruux halkay ku dhaawacmeen boqol toban iyo saddex ruux oo kale xasuuqan ayaana waxaase isku mid oo martigelinayey inta badan deegaanaday ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah isku hor imaadyo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa waxay saacadii la soo dhaafay ku wada dagaalameen qaybo ka mid ah magaalada muqdisho kuwaasoo geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira mid ka mid a iskudhacyada u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay suuqa bakaaraha waxaana halkaasi ismariwaa iyo kalshaki uu soo kala dhexgalay askar ka tirsan sirdoonka iyo kuwa booliiska dowladda federaalka waxaa la soo warinaya in iskoorimaadkan ka dhacay suuqa bakaaraha ee u dhexeeya askarta dowladda federaalka uu geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray dhinacyada askari booliiska dowladda federaalka ka tirsan ayaa la xaqiijiyey in iskorimaadka labadaasi ciidan dhex maray lagu dilay halka mid kaloo ka tirsan hay-adda sirdoon kana la dhaawacay isku dhaca labaad ayaa wuxuu ka dhacay xaafadda hanta dheer ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi ku wada dagaalamay askar ka tirsan dowladda federaalka ilaa wareedya ayaa sheegayeen iskahorimaadkaasi ay ku dhaawacmeen laba askari isku dhaca saddexaad ee magaalada muqdisho ka dhacayaa si gaara looga soo tebinayaa warshadda caanaha askari ka tirsan dowladda federaalka ayaana halkaasi qof shacab ah ku dilay khasaare lixaad le ayaa mar kale dhabarka loo saariyey ciidamada xukuumadda burkina faso kadib weerar xooggan oo ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nasratulislaam walmuslimiin wararka ka imaanaya galbeedka qaaradda afrika ayaa sheegaya in weerar si aada loo soo qorsheeyey oo ka dhacay deegaan u dhow magaalada caasimadda ee wakadogo uu sababay dhimashada in ka badan laba boqol oo askari sida lagu sheegay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay jamaacadda nasratulislaam walmuslimiin ciidamada mujaahidiinta ayaa iqtixaamay saldhig isku raran ah oo ku yaala mandiqadda baarsaloogo oo aa difaacii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen ciidamada ashaamuudka ee loogu talagalay inay difaacaan caasimadda burkina faso mujaahidiinta waxay sheegeen inay dileen laba boqol oo askari kuwaasoo u badnaa ciidamada burkina faso iyo maleeshiyaadka calooshoodu shaqaystayaasha ee fagnar wargeeska alaqaliijo soo xiganaya dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiinta ay saldhigga ciidamada dowladda ka daabusheen saanadahu biyo gaadiid dagaal wariye ku sugan mandiqada lagu dagaalamay ayaa sidoo kale sheegay inuu arkay askari maxbuus ah oo ay ciidamada mujaahidiinta halkaasi ku qabteen taliyaha ciidamada burkina faso ayaa bishii hore amar ku siiyey ciidamadiisa inay godod ka qotaan meel afartan kilomitir u jirta magaalada istaraatiijiga ee kaya daadad khasaare geystay oo ku dhuftay dalka nigeria dalka nigeria ayaa waxaa ku dhuftay roobab mahiigaan ah oo geystay khasaare kala duwan ugu yaraan afartan iyo sagaal ruux ayaa ku dhintay halka kumanaan kalena ay ku barakaceen kadib daadad ku soo rogmaday magaalooyin iyo deegaano dhaca waqooyi bari dalkaas afhayeen u hadlay hay-adda gurmadka ayaa waxauu sheegay in daadadkan ay si weyn u saameeyeen saddex goboloo ku yaala waqooyi bari dalkaasi kuwaasoo kale ah jikawa adawama iyo taraba wuxuu sidoo kale afhayeenka sheegay inay ku barakaceen daadadkani dad gaaraya afartan iyo kow kun saddex boqol afartan iyo afar ruux daadadkan ayaana ahaa kuwii ugu khasaaraha badnaa tan iyo labada kun labayo labaatankii xilligaasoo fatahaada dalka nigeria ka dhacay ku dhinteen in ka badan lix boqol oo qof halkay ku barakaceen dad lagu qiyaasay hal dhibic afar milyan oo ruux hay-adda xuquuqul insaanka iyo amnesty international ayaa ku baaqday in baaritaano lagu sameeyo dembiyada dagaal ee yuhuuddu ka geysanayeen marinka khaza hay-adda ayaa si gaara u codsatay in baaritaana lagu sameeyo weerarkii xagga cirka ahaa ee yuhuuddu lix iyo labaatankii bishii may ku qaadeen xerada dadka barakacayaasha ay degan yihiin ee ku taala deegaanka talla suldaan ee waqooyiga magaalada rafaax duqayntan ayaa waxaa ku dhintay afartan iyo shan qof tobanaan kalena waa ay ku dhaawacmeen inta badan dadka duqaynta ku dhintay ayaana ahaa dumar iyo carruur weerarkan oo ka dhacay meel u dhow xarunta hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee norwa ayaa dhaliyey carro caalami iyadoo si kulul loogu canbaareeyey yuhuudda qaramada midoobe ayaa u muuqata mid ka fikiraysa shaqaalaheeda iyo xarumaha ay ku leedahay qidaaca khaza waxaana taasi muujinaya inay fadhiyo iyo cambaareen yuhuudda kala duldhacayso markii ay duqeeyaan xarumaheeda ama goobo ka agdhow iyadoo aan ka hadlin duqaymihii iyo xasuuqyadii baallime ay ciidamada yuhuudda maalmihii tegey ka geysteen marinka khaza xasuuqii ugu weynaa ayaana dhacay tobankii bishan aynu ku jirnay agosto labada kun afariyo labaatanka waxaana xasuuqaas ku shahiiday in ka badan boqol ruux oo shacab ah halka ay boqolaal kalena dhaawacyo kala duwan soo gaareen intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag markanna waa xalqada saddex iyo labaatanaad ee xubinta caafimaadka oo aalaba qayb ka ah barnaamijka dhuuxa doctor qorax cabdulqaadir oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa noo soo jeedinaya xubintan ee dhegeysaboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor cudurka la yidhaahda dhiigkarka waddanka waa uu ku soo badanayaa marka aad bulshada dhex martid waxaad arkaysaa dad badan oo qaba xanuunka kuwaasoo kuu sheegaya inay mararka qaar ay xaalad halis ah galaan su-aasha aan ku weydiinayo waxa ay tahay dadkaasi sidee la doonayaa inay ula noolaadaan xanuunka maxaase talooyin ah oo aad siin lahayd bismillaah waa mahadsantahay hybetetionka ama dhiigkarka waa sax uu soo badanayaa waana cudur jiro haddii hadde dadka dhakhaatiirta siday wax u wadaan dadka ay u yeelaanna waxaan is leeyahay insha allahu tacaala wuu yaraanayaa haddii hadde dhakhaatiirta aan lala shaqayno qof walba siduu rabo uu daawada u qaato marna ka tagana hadde waa cudur dhibkiisa leh wuxuu keeni karaa stroke inaad lugi dhinaca ka dhacdid inuu keliyaha kaa baabi'iyo inuu indhiyaha kaa baabi'iyo inuu wadna la-aan ku dhigo oo heart failure kuu rido waxaas oo dhan waxaa keenaya oo dee waa qofkii oo cudurka qabo haddana iska dhaga tiraya dhakhaatiirta waxay u sheegayaan marka talooyinka aan siinaa waxaa kamid ah dadka horta in dhakhtar ku xirmaan dhiigkarka waa cudur jiro dhakhtar inay ku xirmaan dhiigkarka laba loo qeybshaa primary iyo secondary hadda primaryga waa midkii daawadiisa lagu wadaayay cimrigaha ku furto waay ilaahay subxaana watacaala maxaa waaye daawo cudurus u samey ma jiro laakiin haddii hadda daawo hadda la dhahayo laba maalina la qaadana waana bes ama la arkin marka daawadaasoo kaleeto inaan la kala joojin ilaa dhakhtar ku dhaha moogiyo jooji dhiigkarka dhibaato wuxuu u geystaa indhaha kiliyaha wadnaha marka waxaa la rabaa inuu qofku isku sameeyo ama check up ama mar walba uu qofku issoo fiirsho lix bilood kasta inuu qofku u tago dhakhtar isbitaalka tago issoo fiirsho waxaa kaloo looga baahan qofku inuu sameeyo physical activity ama almiito inuu qofku dee exercise joogta uu sameyso maalinka ugu yaraan hal saac qofku inuu socdo dietka oo kaleeto raashinka xaggee inuu qofku cusbada yareeyo cusbada iska dhaafaba fiicanba iska dhaafo cusbada ka fogaado hilibka guduudan oo kaleeto inuu iska dhaafo midka cadoo kale u isticmaala sida digaag iyo kalluunka dufanka aadka u fara badan inuu iska dhaafo qofka inuu ku dadaalo suu miisaanka sus ugu dhigala ama weight loss waxyaalaha badan walaaca ku keenayo qofku inuu iska yareeyo oo qur-aan akhriska u badiyo adkaarta ilaahay uu ku xirmo waa mahadsantiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
hagaag qoraar reer galbeed ah ayaa maqaal ka qoray sababaha keenay in ku dhowaad labaatan sano ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab tahay awood aanla loodi karin warbixin umuurta ku saabsan maxamed cali qoraar reer galbeeda oo lagu magacaabo stiig jarle hanson waxna ka dhiga jaamacad ku taalla dalka norway ayaa maqaal uu qoray waxa uu kaga hadlay sirta ka dambaysa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad labaatan sano ay weli tahay awood jirta oo ka hortagtay iskudayada lagu doonayay in lagu wiiqo qoraagaani oo horey u daabacay buwaag iyo buxuud ka hadlaysa arrimaha jihaadka afrika ayaa maqaal uu ku daabacay websayteka the conversation waxa uu ku sheegay in asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday ay u suurageliyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay weli ahaato awood dhisan oo jirta oo ay iska difaacday iskudayada lagu doonayay in lagu tirtiro xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddo ku siman siddeed iyo toban sana ayay ka aasaasan tahay soomaaliya sannadkii labada kun iyo lixdana waxa ay ka tirsaneyd maxaakiimtii islaamiga ahaa ee maamulayay muqdisho tan iyo xilligaasna inkastoo ay wajahday weeraro badan oo khasaare gaarsiiyey haddana weli waa mid awood badan oo xoog leh sidaba ay ahaan jirtay ayuu leeyahay qoraagan reer galbeedka ah ee qoray maqaalkan isagoo sii wata qoraalkiisa waxa uu stiig jarle hanson sheegayaa in sannadkii laba kun labaiyo tobanka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku biirtay shabakadda caalamiga ah ee alqaacida ilaa iyo waqti xaadirkan ayuuna tilmaamay inay al-shabaab tahay xaraka dhaqan maaliyad ahaan awooddeeda iyo cududeeda malatarina dhowratay marka laga hadlaya asbaabaha u horseeday inay sii jirta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu qoraagu leeyahay waxaa ka mid ah caqliyadda iyo caqiidada reer galbeedka ee qaldan taasoo uu sheegay inay xoogga saaraysa in la hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah oo aan waxtar lahayn amnina u horseedaynin bulshada sidaasi darteed xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayay shacabka soomaalida u arkaan inay tahay awood la isku hadlayn karo oo ka difaaci karta weerarada ay geysanayaan kooxaha burcadda ah ee doonaya inay dhacaan bulshada amaba ay dilaan wuxuu sidoo kale tilmaamayaa qoraagan reer galbeedka ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay awood u yeelatay inay si dadban u maamusho xitaa deegaanada iyo magaalooyinka ay gacanta ku hayaan dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha maamul wanaagga xarakadana uu horseeday in ganacsatada iyo qaybaha bulshada ay si wanaagsan ula macaamilaan maamulada wilaayaadka islaamiga ah oo ay hantidooda ka bixiyaan sakada sababka saddexaad ee ka qayb qaatay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood islaami ah oo ku xididaysatay soomaaliya waxa uu qoraaga maqaalkan ee lagu magacaabo stiig jaarle hansen ku sheegayaa inuu yahay nidaamka garsoorka ee al-shabaab waxa uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab loo arkay inay tahay awood ilaalinaysa shacabka tafsiirka axkaamta shareecada ee adag ee uu ula jeedo fulinta xuduudaha sharciga ah ayuuna sheegay inay u horseeday in dadku ay ixtiraamaan hanaanka maamul ee islaamiga ah si fudud oo dhaga nugulna ay u qaataan go'aanada ka soo baxay hay-adda garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii wada soo bandhigidda asbaabaha ay la tahay inay ka qayb qaadatay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab inay sii xoogaysato wuxuu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xoogga saartay macaamilka wanaagsanna ay siinaysa qabaa'ilka soomaaliyeed waxaa ka dhisan wilaayaadka islaamiga ah golayaal ay ku midaysan yihiin odayaasha dhaqanka sidaasi darteed waxaa fududaatay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka hortagto iskuday weliba oo lagu doonaya in la isaga horkeeno maamulada wilaayaadka islaamiga ah iyo qabaa'ilka soomaaliyeed habacsanaanta iyo taagdarrida ciidamada dowladda federaalka ayuu qoraaga maqaalka lagu daabacay mowqica the conversation tilmaamaya inay qayb ka tahay waxa keenay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay noqoto awood aan la dhayalsan karin wuxuu sheegayaa in inkastoo maraykanka iyo turkiga ay tababareen ciidamo badan oo soomaali ah haddana weli awoodda ciidankan aanay ahayn mid xooggan asbaabaha taagdarrida u keenayana ay ka mid tahay musuq maasuqa iyo iyagoo lagu qoro asaas qabiil oo aanay lahayn ujeeddo ay u dagaalamaan dhanka kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haysataa dhul ballaaran oo ka mida koonfurta iyo bartamaha soomaaliya halkaasoo uu sheegay qoraagu inay al-shabaab ka hirgelisay hannaan maamul oo sal adag kaasoo dhisan in ka badan shan iyo toban sano oo xidhiir ah inta badan maraakiista diraasaadka reer galbeedka iyo kuwa afrika khubarada ka faallooda waxa loogu yeera arrimaha argagixisada iyo warbaahinta noocyadeeda kala duwan ayaa soo saara warbixinno ka faallooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka arrimisa qaybo ka mida koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warbixinnadan ayaa midba dhinac xoogga saarta haddii ay ahaan lahaayeen arrimaha maamulka ciidanka amniga iyo warfaafinta inkastoo ay xogo badan oo marin habaabin ah ku dhex jiraan warbixinnadan haddana waxay mararka qaar soo bandhigaan xaqaa'iq rasmi ah oo ay qarin kari waayeen taasoo ka muuqata mashhadka siyaasadeed iyo midka maamul ee dalka soomaaliya xaqiiqooyinkaas aanay la dafiri karin marar badanna ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah hufnaanta nidaamka garsoorka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxqabadka maamulada wilaayaadka islaamiga ah kartida iyo awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadaalka iclaamka iyo dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo horseeday in soomaali badan ay ka daadegto xaqiiqda siraaca ka aloolsan waddanka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag shirkadaha turkiga laga leeyahay ee maamula garoonka diyaaradaha iyo dekedda muqdisho ayaa diiday inay dowladda federaalka la wadaagaan xisaab celin rasmi ah axmed ciise guutaale oo ah madaxa xafiiska hanti dhowrka guud ee dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in shirkadda vavori iyo albeyrag ee kala maamula garoonka diyaaradaha iyo dekedda muqdisho ay diideen in laga xisaabiyo dakhliga sannadlaha ah ee ay qabteen turkiga ayaa duulaan militari iyo mid dhaqaalaba ku haya soomaaliya waxaana isagoo xilli horey u haystay ilihii dhaqaalaha ee caasimadda ayaa haddana loogu daray inuu boobo kheyraadka gaaska ee badda soomaaliya oo lagu wado in bishana soo aadan ay maraakiibta turkiga bilaabaan shidaal baaris
dowladda federaalka soomaaliya ayaa laba heshiis oo dheef wadaag ah la gashay labada shirkadood ee kale ah favori l l c oo maamusho garoonka caalamiga ah ee aadan cadda international airport iyo albayrak oo maamusho dekedda xamar haddaba si waafaqsan qodobka toban iyo labo dhibic labo dhibic labo xarfaha a iyo b ee qandaraaska dheef wadaagga ee dowladda federaalka soomaaliya ay la gashay shirkadda favori l l c ayaa dhigaya in adeeg bixiyuhu oo loola jeedo favori uu u soo gudbiyo dowladda warbixin soo martay baaris hanti dhowr madax bannaan ugu dambeyn muddo sagaashan maalmood ah kadib dhammaadka sanad maaliyadeed walba sidoo kale qodobka toban iyo kow dhibic labo farqadda toban iyo kow dhibic labo dhibic saddex ee heshiiska dheef wadaagga ee dowladda soomaaliya la gashay shirkadda albayrag ayaa dhigaya in maamulka shirkaddu oo loola jeedo shirkadda albayrag uu xisaabiyaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya usoo gudbiyo warbixin soo martay baaris hanti dhowr madax bannaan afar bil gudahood marka uu dhammaado sanad qandaraaseed walba si waafaqsan heshiisyada dheef wadaagga ee dowladda federaalk soomaaliya kula jirto shirkadaha fafoori l l c iyo albayrag waxa ay dowladdu xaq u leedahay inay hesho boqolkiiba shan iyo labaatan dakhliga ay qabato shirkadda fafoori l l c iyo boqolkiiba labiyo lixdan dhibic toddobiyo toban dakhliga ay qabato shirkadda albayrag hase ahaatee sida uu xaqiijiyo xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda labada shirkadood midoodna lama wadaagin warbixinadooda maaliyadeed oo soo maray baaris hantidhowr oo madax bannaan si loo caddeeyo loona ogaado dhab ahaan cadadka saamiga lacageed ee dowladda federaalk soomaaliya ee yeelanayso sidaas darteed maadaama shirkadaha albayrag iyo faafoori ay jebiyeen kuna xadgudbeen heshiiska dheef wadaagga ah ee ay kula jiraan dowladda soomaaliya isla markaana aysan soo gudbin aysan u soo gudbin xafiiska xisaabiyaha guud warbixin maaliyadeed soo martay baaris hanti dhowr madax bannaan ugu dambeyn muddada ku cad qandaraasyada kadib dhammaadka sanad maaliyadeed walba sidaas awgeed xafiiska hantidhowrka guud uma suuro gelin inuu si madax bannaan u xaqiijiyo in khidmadda dheef wadaagga ah oo dhan soddon iyo afar milyan laba boqol lixdan iyo kow kun saddex boqol toddobaatan iyo kow doolar ay tahay mid si dhab ah loo xisaabiyey loona loona hanti dhowray marka la fiiriyo cadadka dakhliga ay labada shirkadood qabteen iyo saamiga dheef wadaagga ah ee dowladda soomaaliya uga soo aadaya dakhligaas maadaama ay labadooduba si joogto ah u jebinayeen uguna xadgudbayeen heshiisyada ay kula jiraan dowladda soomaaliya
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم markana jubbada hoose maamulka islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo gebagabeeyey xamladii wacyigelinta ee ciwaankeedu uu ahaa irshaad ulumma ilaa sabiili irshaad shicaarkeeduna uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas'uulun can raciyatihi taas oo muddo hal bil ah ka socotay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose xamladan oo wilaayada jubbada hoose looga dhawaaqay labaiyo labaatanka bishii hore ee muxaram ayaa si toos ah loo soo gebagabeeyey labaiyo labaatanka bisha safar kadibna dawaad muxaadaraad iyo kulamo lala yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada xafladda lagu soo xirayey xamlada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin iyo qaybaha bulshada oo u horaan munaasabadda waxaa laga soo jeediyey warbixin ku saabsan xamlada iyo waxyaabaha ay diiradda saartay labaatan iyo labadii bishii muxaram kun afar boqol afartan iyo lix ayay soo qaadatay wilaayada jubba sufla alislaamiya xamlada halkan galabta aan kusoo gebagabaynayno magaceedu uu ahaay irshaad ulumma ilaa sabiili arashaad shicaarkeeduna uu ahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih laga bilaabo taariikhdaas iyo galabtoo aynu fadhinno labaiyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix muddadaa bisha ah ayuu allah jalla wacalaa uu hirgeliyey wilaayada jubba sufla inay bulshada toddobada degmo degta insha allahu tacaala intii ka suuragalaheeday ay ka gaarsiisay allah baan uga mahad celiyeynaa jala wacala haddaan tafaasiisha iyo hoos u galno maalinta aan soo sheegnay ee labaiyo labaatanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo lix ayay wilaayadu waxay u fadhiisatay fulinta iyo hirgelinta iyo gaarsiinta amarka ka soo dhacay hogaanka saree jihaadka taasoo ahay xamlada maanta aan gebagabadeeda u taagannahay in insha allahu tacaala dhaqangelinteedii loo istaago lajna ayay wilaayadu kawintay ka tirsan ilaa iyo afar xubnood oo waxa weyaan tanfiidka ee wilaayada ka tirsan waxaa kaleetooda oo ka mid ahay fariiq iclaama oo meel kastoo la tagaa asigana taagnay waxaa ka mid ahay ragbiga salaatiin waxaa ragbiga ka mid ahay culamaa uddiin macruufa oo xaqiiqdii ummad- ummadda muslimka ayaad u garanayso allah jalla wacalaa fadligii lajnadaa intaa ka koobnaaday wuxuu u hirgeliyey in ay ka bilowdo muxaafada maanta aynu ta- taagannahay ee muxaafadatu jamaame ee ilaahay tabaaraka wa tacaala fadligii waxay wi- lajnadu waxa ugu horey qabanaysa iyo heeday inay la fadhiisata maamulka muxaafadada gaarsiiso kadibna sidaas oo kaleetood ay u marto dabaqaadkii bulshada qaybihiisii kala duwanaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah jala wacalaa marka wuxuu noo hirgeliyey inaan la kulanno sharaaixda mujtamaca muxaafadada jamaame oo ugu horeeyaan indhaha bulshada iyo hogaanka sidaasoo kaleeto salaadiinta iyo nuqabadoodii oo iswata macallimiinta dugsiyada iyo ardadooda waalidiinta ahlu xirafka sidaasoo kaleeto tujaarta iyo ganacsatada Eh, alxamdu lilah ilaahay jala wacalaa wuxuu qadaray in ay kusoo gebagabowdo muddo maalmo ah bikhayrin iyo wasalaama kadibna muxaafadada waxay u istaagtay iyadana arrintaa ayada inay qaado oo ay gaarsiiso tuulooyinka hoos yimaada muxaafadada jamaame lajnadana halkaa way kasii dhaqaajisay waxay ku xijisa muxaafadada kamsuuma intaan soo sheegno jamaama kula kulannay ama ay lajnadu kula kulantay ayay sidaasoo kaleeta kamsuumana kula kulantay sidaa ayay u sii socotay oo waxa weeyaan ay ku xijisay muxaafadada markaa dhoobley xagar waxay timid afmadow waxaa ilaahay fadligii sidaasoo kaleetood fariiq kaleeto asigana hawsha uu ka galay meesha la yidhaahdo eh, badhaadhe Eh, waxaa kaloo ay muxaafadada eh, kismaayo ee tuulooyinka ay hadda joogto wilaayada islaamiga iyadana gaartay xamlada si aad iyo aad u qiimo badan ilaahay tabaaraka wa tacaala aan uga mahad celinayno bulshada muslimka ah ee intaa degan waxyaabaha lagala hadlayay waxay ahayd xaqiiqdii duruus aad iyo aad u qiimo badan quluubtoodana aan rajaynayno insha allahu tacaala inay saameyn ku yeelata waxaa ugu horeeya alwalaa walbaraa waxaa laga hadlayay aaathaaru dunuubi walmacaasi waxaa laga hadlaya difaac can caraadi lmuslimiin min ahami furuudi اlacyaan waxaa laga hadlaya ahmiyat الsalaad wa cidami sidaasoo kaleeta makaanatiha waxaa laga hadlaya mas-uuliyat اlwaalidiin can tarbiyat اlabnaa alamru bilmacruuf wanahyi can اlmunkar waxaa laga hadlaya atahdiir can اlmukhadaraat aw اlmuskiraat waxaa laga hadlaya atowba asaadiqa wاlrujuuc ilى allah waxaa laga hadlaya muxaramaat istahaana biha bacd الnaas waxaa lagala hadlaya alxahu calى makarim اlakhlaaq waxaa lagala hadlaya almuxaafadaةu calى اlamaana wa kitmaan اlasraar waxaa lagala hadlaya ashucuur biاlmas-uuliya waxaa lagala hadlayay dam اlcasabiyati wاlqabaliya waxaa lagala hadlaya samciga iyo daacada waxaa lagala hadlaya khatarta ay leedahay shaacada iyo waxa weyaan sidaasoo kata asraarta islaamka oo la baahiyo ilaahay fadligii dabaqaadka bulshada aynu soo sheegnay qayb ka mida ma jirin oo inta aan insha allahu tacaala iyo wax lamida iyo weliba ziyaadadeedba aynan gaarin ilaahay baan uga mahad celinaynaa jala wacalaa waxaan leenahay cid walba ee ka qayb qaadatay arrintaa ayada talo ku laheeday xoolo ku laheeday fikir ku laheeday allah jala wacalaa ha ugu dembi dhaafo ilaahay tabaaraka wa tacaalaana maalin ay jeceshahay inay xasanaad fara badan saxiifadeeda ka hesho allah ha soo waafajiyo allah tabaaraka wa tacaalaana intii u dhaqaaqday dunuubteeda ha ku dhaafo intii la gaarsiiyana allah ku intifaaciyo wajazaakum allahu khayran wa aakhiru dacwaana alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin intaasi kadib waxaa kelimad la siiyey sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أولا إلهي baa mahadsan subxaanaه wa tacaala runtii xafladan ikhitaamku ah xamladii socotay ee magaceedu uu ahaa irshaad اlumma aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo ee walaayada jubbada hoose runtii xamladan waxay ahayd xamla dacawiya waana laga faa'iidaystay waqti loo baahnaana way dhacday ummad badanna way ka faa'iidaysatay ilaahay baa ku mahad subxaanahu wa tacaala waxyaalo badan baa ummadda lagala hadlay iyo mawaadiic badan ilaahayna waxaan rajaynayaa subxaanahu wa tacaala ummadda inuu ilaahay uu ku badbaadiyo sida la ogsoon yahay walaalayaal een mawaadiicda baxday oo qaarkood hadda halkaa ay ku qoran yihiin kuwii kaloo dee walaalku uu noo sheegay hal qodob oo ka mid baan wax yar dul istaagayaa waa mowduucaas alamru bilmacruuf wanahyi can munkar mowduucaas waa mowduuc runtii ahmiyadiisa leh dhibaatooyinka maanta jiro oo dhan waxaan ku xallin karna waa mowduucaas haddaan towxiid u baahannahay haddii muxuu ahaa ummadda mukhadaraad iyo daraagis lagala hadlahayo dunuub iyo walmacaasi iyo munkaraad muxaramaad waxa ummadda maanta lagu inqaadin kara waa mowduucan waxay culammadu ku tilmaameen waa qudbuddiin mowduucan alamru bilmacruuf annahyi can munkar sida abu xaamid alghazaali waxay yidhaahdeen waa qudbu diin alacdam ummaddu hadday u istaagto insha allahu de hadda xoogaa ikhtitaam waa xamlada laakiin ma istaagin shaqadii ma istaagin weli way socotaa ilaa muxuu aan ka dhiman shaqadaan shaqo dhammaani maaha waa shaqada ilaahay ambiyadiisu u soo diray shaqo dhammaani ma aha waxaa laga helaa oo fadaaisha laga hela ka mid khayr badan baa laga helaa ummaddu khayr bay ku heli waana midda alla uu leeyahay ummaddan uu ku ammaanayo maxamediyada kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can munkar maxaa lagu helay khayriyadaas waa mowduucan wey waxaa lagu helaa iflaax iyo falaax iyo liibaan waaba aayadda hadda aan ku bilowday wa ulaa'ika humulmuflixuun waxaa kaloo laga helaa mowduucan ajar badan baaba laga heli ciddi ka shaqayso ajar badan oo aada u tiro badan ayaa laga helayaa maxaa yeelay waxaa laga yaabaa hal qof haddaad sabab u noqoto muxuu kaaga khayr badan yahay xadiidka sidna cali waad garanaysaa nabigu ku lahaa fa wallaahi la an yahdiya allaahu bika rajulan waaxida khayru laka min xumri nacam boqolaal haddaad sabab ugu noqoto ka waran marka oo khayrkii ayaguna ay sameeyaan adigana waxbaad ku leedahay man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacilin marka khayrkaasaa laga helayaa oo ajarkaa badan ayaa laga heli midda kale waxaan ugu badbaadaynaa halaagga nagu soo wajahnaa haddaan u istaagno mowduucan ilaahay wuu naga badbaadin ummado dhan baa lagu halaagay markay mowduucan u istaagi waayeen laannagu keliyu kuma koobna ummadihii hore ayagana waa laga rabay ilaahay lacnad buu ku riday markay xumaantu iska reebi waayeen marka ummadeenna runtii inaan baraarujinno oo arrintaa laga wacyigeliyo oo mowduuc aan sii wadno waa loo baahan waa laga faa'iidaystay aan sii wadno maxaa yeele waxaad dareemi kartaa dadku siay ugu faa'iidaysteen waxaan dhegaysanahay maamo oo dadkii waxaa weeye ka faa'iidaysta waxay leedahay aad baan ugu baahneen hadalladeeda waxaa ka mid aha waxay tidhi qofka moogta cilmi unbaa laga faham malmaamadaas dae waxay tidhi waa ka faa'iidaysan waddo haddaan la marin geeda ayaa ka baxay tidhi algaaba inaad dhegaysatay waddo haddaan la marin maxaa ka baxa geeda dadka haddaan wax loo sheegin way iska tegeen jahli baa imaana qalbigooda dadku waa qallanayaawa marka barnaamijkaa in la soo celceliyo oo mowduucan aan wadno tarkiiska aan saarno alamru bilmacruuf annahy can munkar asagaan ku badbaadaynaa wajazaakum allahu khayran assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hagaag markana waxaan eegi doonnaa kelimaadkii xafladda ay ka soo jeediyeen salaadiinta kale ah suldaan cabdulqaadir xaydar suldaan cabdiweli xasan madoobayarow iyo suldaan macalin maxamed cabdiduuba أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى ومهد علينا الله نقارسيي حملضان إن أسف يعني أولا قنقشو وحنا نسو قارسيين maamulka gobolka jubbada hoose uu u horeeyo abuyuunasi makaatiibtiisa unakoo odayaasha dhaqanka mas-uulka ah bulshada ku nool jubbada hoose aad baan u qaadanay waana soo dhaweynay si wada jir ayaa xamladaas loo qaaday maamulka gobolka guddigaas u saaray iyo maamulka degmooyinka iyo culamaa u diinka iskaashanayna odayaasha muddo soddon maalmood ayaa xamladaas ay socotay ilaahayna waa suurtageliyey waxaa lala kulmay maalintii lagu dhawaaqay iyo maanta waxaa u dhexaysay wax badanoo ka hergelay oo laga saaray deegaanka ay ka taliso walaayada jubbada hoose waxaa ka mid ahaa moobeeladii bacyaal wixii nala faro badan wax badana ka dhaqangalay hadda aagga aan joogno ama meelaha la kulanay xamladiina waxay gaarteen degmooyinka tuulooyinka dadka reer guuraaga ah dhammaantood waa wada gaartay waxaana ka rajaynaynaa inay dhammaystiranto muddo dhow wax badanna waa ka suurtagala xaqiiqatan waaye anaka odayaale ayaan ka bilaabnay amba guryahan iyo moobeeladii yileen inaan ka bixinno gobolka aan ka saarno aan u dirno muddo soddon maalmood gudahooda bulshadina waa wada gaarsinay waa xaqiiqatana wax badanaa la gudbay haddii la weydiiyo dada baawureyda ama safarada galaayo ama xamar ha loo diro ama kismaayo ha loo diro wax badanaa laga saaray degmooyinka tuulooyinka hataa dadka reer guuraa waa heestay gacantay ku hayeen waxyaalaha qaarkood wax badan hadda waa la dhoofi waxaa xusuusanaay bac badanoo kartoon lagu celinayo loo celinayo kismaayo oo laga saarayo dadka amaamiirta waa qaateen waxaan rajaynaynaa inay dhammaystiranto aanan keenin garaba unahay maadaama odayaasha dhaqanka aan nahay wax alla wixii awaamiir oo xarakada ka soo baxin inaan garab istaagno shaqadaanin waaye bulshaweyntina waa gaartay hididiila fiicina waa leedahay oo aad iyo aad loogu diirsado والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى ayaan u mahad celinaynaa uma waxaan u mahad celinaynaa walaayada jubbada hoose ee ugu horeeyo waalideenna sheekh axmed awyunis iyo makaatiibtiisa waxaan kaloo u mahad celinaynaa culummada ka soo qayb gashay xafladdan lagu gunaanudayo dacwadii soo socotay muddada soddonka maalmood ah waxaan kaloo u mahad celinaynaa guddigii loo saaray in ay gaarsiiyaan dacwadan dadka muslimiinta ay ku nool deegaanada wilaayada jubbada hoose jazaakum ullahu khayr waad gaarsiiseen waad gudateen waajibaadkiinnii run ahaantii deegaanada la gaarsiiyey dacwada aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay haddaan nahay odayaasha dhaqanka duruusta laga hadlay midba midda kale way ka daran tahay hadday noqoto alwalaa walbaraa hadday noqoto alamar bilmacruuf wanahy can lmunkar hadday noqoto soomaalida waxay u badan tahay alqabaliya waa lagala hadlay hadday noqoto muqaadaraadkii hadday noqoto in maxaanku idhaahdaa la saxo towxiidkoodii ummadda la saxo jazaakum allahu khayra jazaa annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka ee jubbada hoose waxaa weeye waxaa nagala rabaa inaan garab istaagno in la dhaqangeliyo wax allaala wixii maxaanku idhahdaa xarakatu shabaabulmujaahidiin ay soo saartay inaan dhaqangelinno insha allahu tacaala waan ku garab taagannahay wilaayada waan la wadaynaa shaqadaas waxaa kaga fariisan mayno waxaa nagala rabaa annaga haddaan nahay odayaasha dhaqanka inaan annaga iska bilaabno insha allahu tacaala jazaakum allahu khayra jazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu awalan ilaahi subxaana wa tacaala ayaa u mahadinaynaa xamlada oo loogu magacdaray irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shacaa'irkeedan uu yahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih xamladii way dhaqangashay arrinka annagana waa soo dhoweynaynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka ikhwaani fillaah waxaa ku jirta marka addifaac can ardi lmuslimiin in la difaaco muslimiinta macnaha dhulkooda gaalada maanta hadday joogaan afmadow ma joogaan baadiyaha afmadow hataa toban kiilo ma ka soo bixi karaan dhoobley toban kiilo bannaan uma soo bixi karaan waxaad dareemaysaa marka ummadda ku nool intaas oo tuulo waxay hoostegayaan walaayada islaamkay hoostegayaan waxay u baahan yihin marka dacwadii iyo diintii iyo waxyaalaha xubno dhan in laga nahiyo oo laga reebo dadka u taaganna waa dadkan muslimiinta ah oo hadda arintan u qaatay hadday ahaan lahayn odayaashii hadday ahaan lahaayeen dadka alamru bilmacruuf fari lahaa oo ka tirsan walaayada jubbal sufla ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala marka arrinka ilaahay baa ina waafajiyey waxaan leenaha marka weli kow lama jooge hor aan u soconno ilaa aan macnaha ka dhimanno ilahi subxana wa tacala ina oofsado oo macnaha ama ummadan ilaahi subxana wa tacaala kitaabkiisa arladan dhan lagu xukumo waxaad dareemaysaan marka dadka waxay u baahan yihiin diin bay u baahan yihiin dadka waxa lagu celin karo oo lagu reebi karo oo loo sheegi karo waa diin marka insha allahu tacaala dadka gacan iyo xoolo kuma deeqnee aan diinta alla subxaana wa tacaala aan u noqonno dad gaarsiiya maalin walba way taaganta macnaha xamlada xilligaasay socotay bisha dadku wixii loo sheegay bifadli illaahi wa manihi way qaateen inta badan dadku waxaad arkaysaa telefoonadii ninkii iska celin kara uu iska celiyey ninkii hata jebin kara uu iska jebiyey diishashkii waa iska saarayaan wax alla wixii oo xumaa oo munkaraadka ah inay iska reebaan diyaar bay u yihiin dadka wayna u taagan yihiin annaga haddaana salaadiintana insha allahu tacaala qaybteenna waa ka qaadanaynaa mar walbana waa u taaganna habeen iyo maalin wajazaakum allahu khayr waxaan u mahad celinaya marka amiirkeenna sheekh axmed aw yunis xafidahullah iyo makaatibtiisa waxaan leeyahay dadaalka kow inoo jooge aan dadaalno biidn illahi tacaala ilahayna ixtisaabi ajir aan weydiisanno ilahayna subxana wa tacaala ajirkeen nagama habaabiyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu dambayntii waxaa xafladda soo xiray sheekh axmed abu yunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose bismi illaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا allah subxaanahu wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa nagu kulmiyey makaankan khayrka badan annaga oo fulinayno awaamirta allah subxaanahu wa tacaalaa qeyb ka mid ah intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin ugu horeeyo amiirkeenii abuu cubayda xafidahu llahu waraca iyo makaatiibtiis kala duwan sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa martasharafka kala duwan halkaan fadhiyo culimmada rabbaaniyiinta ugu horeeyaan salaadiinta islaamiga ah halkaan fadhiyaan iyo guud ahaan intii kasoo qayb gashay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala miisaanka iyo xasanaadka idin saaro kulankiin iyo kasoo qaybgalka aad kasoo qayb gasheen intaas kadib walaalayaal maanta labaatan iyo labadii bishii safar kun afar boqol afartan iyo lix waxaan joognaa xamladii noo soo bilaabatay labaatan iyo labadii bishii koowaad mise muxaram kun afar boqol afartan iyo lhijiriya xamladaas oo ahayday magaceeda irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad shicaarkeedan uu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi oo kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam saaad wada garanaysaan markii aad fiirisaan xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qaabku u yaallo waa barnaamij oo na wada quseeyo oo dhammaanteen halkaan wada joogno oo na wada saaran qof kastana laga rabo in si gaara u fuliyo intaas kadib walaalayaal waxaad dareemaysaan xamlo badanba la qaadan jiray howl badanba la fulin jiray siba wax loo qaban jiray xamladan waa ka duwan tahay xamladan waxaa ugu duwan tahay xamlooyinkii la qabanayay waxaa la socda ballan iyo mubaayaca oo la soo galay horey loo soo galay jasaahumullahu khayran salaadiinta qaar ka mid ah waa ka dhawaajinaye waxay dhaheen qof kasta waxaa loo baahan yahay in isiga iska bilaabo naftiisa iska bilaabo waxaa loo baahan yahay markaan in annaga aan iska bilaabno xamladii gudashadeeda ee wakhtigii soo socday tanfiidkeeda inaan u diyaargaroobno qof kasta ka bilaabo gurigiisii maxaa kuu yaalla waxyaabaha mamnuucaadka ah adaga ma fuliisay amase guudahaan markan waxaan leenahay annaga halkaan wada joogno in annaga aan tanfiidino aan dhaqangeliino oo aan iska bilaabno guud ahaanna dadkii oo muddadan dheer xamlada u soo socotay oo khayrka badan u soo socday oo culimmadii qayb ka ahayday salaadiintiina qayb ay ka ahaayeen guud ahaan bulshada kala duwanna maogtay ka faa'iidaysteen waxaa maraynaa gunti iyo gebagabadii waxaad dareemaysaan muddadan koobanayday oo soddonka casho ahayday oo aad u yarayday lajinadii loo xil saaray intii aad ka sheekaynaysay oo ay soo mareen waada dareemayseen waxaa gaartay maanta waxaan nahay moogtay laba qayb baan haysoomo waa xisbi allah subxaana wa tacaala iyo waa xisbi shaydaan oo moogta iyagana saf ah waa kooxdeen waxay doonaysaa in wanaaggana ummadda farto humaantana ay ka reebto kooxdaasna waxay doonaysaa in ummadda humaanta farto wanaaggadana ka reebto waa loolan adag baa lagu jira soomo waxaa markan la doonaya walaalayaal inaan u istaagno sidii barnaamijkaas aan u fuli lahayn guudahaan markan waxaan leeyahay maanta oo taarikhdan sheegnay oo gebagada aan marayno waxaa la doonaya markan bulshada noocyada kala duwan in loo hogaansimo awaamirtii iyo howlihii soo socday wacyigeliintii soo socotay waa in loo hogaansimaa qof kastow waxaa lagaa doonayaa ee ku nool walaayada islaamiga jubba sufla waxaa la doonayaa xamladii waa gebagabowday tanfiidkii waa in loo diyaargaroobaa waxaa markan la doonayaa waxyaabaha lanaga reebayo maanta culammada ka hadlaysay oo dhaqanka ka hadlaayeen waa wax dan nooga jarin waa wax fasaad nooga jiro waa wax horumarkaan ka gaari weynay markan waxaa la doonaya jazakum allahu khayran inaan u diyaargaroowno warkay waxaa ku gebagabaynayaa barnaamijkaas inaan tanfiidinno oo aan fulinno diyaar ma naga tahay walaalayaal allaahuma fashhad ilaahay subxaana wa tacala markaa taba ka yahay waxaa markan la doonayaa inaan dhaqangeliino ilaahayna waxaa weydiisanaynaa jalla wacalaa in noo fududeeyo allah waxaa weydiisanaynaa subxaana wa tacaala ummaddeen ilaahay nooga dhigo ummad oo sharciga ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiyey ay qaadatay ku camalfalayso ku dhaqamayso in allah nooga dhigo allah weydiisanaya subxana wa tacaala allah waan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala waxyaabaha maanta aad dareemaysaan oo fasaadka iyo humaanta iyo dhibaatada nagu soo buufinayana allah inaga qabto weydiisana subxana wa tacaala awalan waxaan leenahay haddii allah towba la doonayo ilaahay subxaana wa tacaala in soo hanuuniyo haddii allah aan la doonayn waxaan leenahay ilaahay subxana wa taala naga qabdo فجزاكم الله خيرا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guudahana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي